cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamedee cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abuuraan radio cadaado jawaar cabdulah warsamarooble radio cadaado dhuusamareeb
habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeenabeer haddii xadaado qodobada warka fincaw aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faafaahin dheeradoo ka soo baxaya dalaal caawa ka dhacay gudaha magaalada caasimaddahi muqdisho dowladda maraykanka oo faahfaahin ka bixisa duqaymo ay ka filiyeen duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan haween loo xiray qarax habeenkii xalaha ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan maamulka puntland oo shanayna kufsi wadaarad lagu eedeeyey xukun dil togasho ah ku riday madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo kulan ka furay maanta garowe caasimadda puntland gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kormeer ku tegay degmooyinka gobolka banaadir magaalada muqdisho faahfaahindeedu ka soo baxaysa khasaare ka dhashay hobyaal ku dhacay xaafisida ay leedahay wasaaradda ganacsiga dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya war ka soo saartay hoobayaashii lagu garaacayay xafiisyada wasaaradda ganacsiga federaalka wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya oo shir ugu qaybgelaya dalka kuweyt akhbaarka caalamka warka habeencaw aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka qayb noqon doona bakistaan iyo hindiya oo madaafiic isku wadaarsanaya kadib markii la sii daayay dooliyihii uu dhashay waddanka hindiya tasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu doorka roon warka habeenee raadiyaha cadaado gorow diga garowa warkaas wantaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulanti wacana wanaagsan saaxiibayaal waa habeenimo waa habeenimo axad ah arada sabdiya axad ay soo gelayso taarada ay ku beegan tahay labada bishaas saddexaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaad maqasheen qodobada ugu doorka roon warka habeen raadiyaha cadaado warkana waxaa soo saartay ayaan maxamed axmed ayaan dhool waxaa caawi warka ii farsamaynayaa cumar axmed raahim kusoo dhawada warka habeen intaas ka faahfaahsana faahfaahin dhalada ayaa ka soo baxaya dalal habeenkii caawaya waa habeenkii caawaya ka dhacaya ka dhacay qaybo ka mida magaalada caasimaddahi muqdisho rusda la sheega ku hubaysnaa bastoorada ayaa galanka dambe ee galabtay ilaa caaway waxay gudaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ay ku dileen askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dalkan ayaa wuxuu ka dhacay xaafada lagu magacaabo askalotio ee degmadaasi islamarkaana waxaa loo geystay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kaas oo xilligaasi dilayay ku sugnaa halkaasi dad ku sugan goobta wax ka dhaceen ayaa warbaahinta raadiyaha xadaada waxay u sheegeen in rag hubaysan oo watay mooto laba oo mooto laba lugaali ahaa ay dileen askariga iyagana oo durbo goobtaas kaga baxsaday dilka kadib sidoo kale goobta falkaasi ka dhaca ayaa waxaa cadaalada waa cadada ahayd gaaray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah iyagana halkaasi ka sameeyey baaritaan aan wax natiijo ah aysan ka soo bixin muddooyinkii dambe ayaa waxaa magaalada caasimadda muqdisho ka soconayay dabiil qorshaysan oo ay geysanayaan rag ku hubaysan bastoolado waxaana mas-uuliyadda sheegtaa ururka al-shabaaba warka saddexaad taliska maraykanka iyo qaaradda africom ayaa waxaa lagu faahfaahiyey howlgal ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab kaas oo ka dhacay kowda bishaan iyo gobolka hiiraan waxaana maraykanka uu sheegay in al-shabaabka ay gaarsiiyeen khasaare xoogan warar ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay kaashanaya kuwa maraykanka ay bartilmaameysadeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaana halkaas ay ku dileen ku dhowaad lix iyo labaatan dagaalame taliska maraykanka ayaa sheegay halkalkaas intuu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan dulyaha lahayn ee maraykanka islamarkaana lagu burburiyey gaadiid iyo goobo muhiim ah oo ay laxayaan dagaalamayaasha al-shabaab dowladda maraykanka waxaa ka go-an sida weysta bigista al-shabaab si ay uga hortagaan dhibaatooyinka ay shacabka ay ku hayaan sidoo kalena mar walba oo la xaqiijinayo in khasaare dhamshiyo dhaawac haba aan sigaasiyan dadka rayidka ah ayaa lagu yidhi warka ka soo baxayay ciidamada maraykanka ee ku sugan qaaradda afrika diyaaradaha dagaalka maraykanka ayaa muddooyinka dambe waxa ay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada ururka al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laba qof oo dumar ah ayaa loo xiray qarax habeenkii xalay ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kaasoo saldhig waa la dhigay guriga taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka hiiraan qaraxan ayaa la sheegay in lagu soo raray mootobajaaj waxaana la dhigay eedda guriga taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka hiiraan saraakiil ka tirsan ciidanka booliska gobolka hiiraan ayaa warbaahinta u sheegay in laba qof oo dumar ah loo xiray kuwaas oo guriga ka tirsanaa siduu uu hadalka u dhigay sida ay ku dhawaaqeen mas-uuliyiinta maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ee puntland waxaa dad toosha ah lagu xukumay nin la sheegay inay waa niman la sheegay inay kursi ay ka geysteen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maxamed faarax oo ah ku-xeenka xeelyaha guud ee puntland ku dhawaaqay xukunka lagu riday dhalinyartaani raggan waxay kursiga ka geysteen magaalada gaalkacyo bishan bilowgeedii waxaana arrintaasi ay walaac ay ku abuurtay dadka reer gaalkacyo arrintan ayaan rajo gelinaysaa eelada caasho iyo kuwo kale oo ku sugnaa waa sugayo xukunka lagu ridi doono dadkii dalkaasi iyo kufsiga isugu daray caasho eliyaas ah oo waa labaiy toban sana jir ahayd oo lagu farxumeeyey xaafadda israaca ku taalla gudaha magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yuruso ayaa sheegay in al-shabaab ay la beegsanayso nafta iyo hantida shacabka soomaaliyeed halkuu maamulka gobolka banaadir u taagan yahay dib u dhiska iyo horumarka caasimada magaalada caasimadda ah muqdisho gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ka sameeyey garoonka goobo daaro ee degmada kaaraan xarumaha degmooyinka howlwadaag hodan iyo sidoo kale bulacle oo dhammaantooda howlo shaqo oo dib lagu dhisayo ah oo maamulka gobolka banaadur ka wada isagoona ku baaqa shacabka caasimadda inay u midoobaan dib u dhiska horumarinta caasimadda ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho injineer yuruso ayaa tilmaamay in horumarinta degmooyinka hodan iyo halwadaag ay burburiyeen al-shabaab maamulka gobolka banaadur uu dib dhisaya si loo adeegsado u adeego waa si loogu adeego shacabka soomaaliyeed iyagoona goobaha dib lagu dhisayo uu ku jira masjidka degmada halwadaag oo uu ka burburay qaraxii al-shabaab ay la beegsadeen al-shabaab ayaa beegsanaya nafta iyo maalka shacabka soomaaliyeed ee waxba galabsan maamulka gobolka bandan waxa uu u taagan yahay badbaadinta iyo dibdhiska caasimadda ayuu yihi gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar injineer yarosow sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa kormeer ku sameeyey bulacda oo dib lagu hilgelinaya maadaama loo diyaargaroobayo ah waqti roobaadka maamulka gobolka banaadir ayaa xoogga saaraya dibudhiska xarumaha muhiimka ah ee caasimadda iyadoo fursado shaqa ay ka helayaan muwaadin soomaaliyeed warar dheerada ayaa ka soo baxaya tiri hoobiyaal ahaa oo maanta ku dhacay xaafado ku yaala agaarka xarunta madaxtooyda ee dowladda federaalka ee soomaaliya madaaficiidan ayaa qaarkood waxay ku dhaceen dhismeel ay degan yihiin wasaaradda xanaanada xoolaha ganacsiga iyo beeraha waxaana si gaar ah ugu dhaceen xafiisyada ay leedahay wasaaradda ganacsiga kuwaas oo ku yaala dhawarka dambe ee xarunta tiyaatarka qaranka dad ku sugan goobta wax ka dhaceen oo la hadla warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen in tirada hoobiyaashaasi soo dhacay ay gaariyeen ilaa saddex macadda halka laga tuuray hoobiyaashaasi ilaa iyo hadda lama uu khasar rasmi ah ka dhashay waxaana la xaqiijiyey inuu qaar ka mid ah ay ku dhaceen xafiisyada ay leedahay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda federaalka ah waa wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayir maaraye oo ka hadlay hubiyaashii maanta ku soo dhacay xarunta madaxtooyada soomaaliya iyo xafiisyada dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu sheegay inuu jiro khasaare burbur oo soo gaaray xafiis xafiisyo ka mid ah wasaaradaha oo hal hoobiyo ku soo dhacay waxaana uu sheegay intaasi ay dib u dhigi dooneen rajada lagu horumarinayo wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka ee soomaaliya kooxda argixisada iyo nabaddiidka dub soo celin karaan rajada aynu u qabno inaanu helno nabad iyo nolol fiican waxayna doonaynaa in rajo meel naga dhigaan oo hakiyaan horumarka ganacsiga maalgashiga iyo diyada jirta ka yeelo mayno waxaana ciqaabi doona argixisada insha allah ayuu yidhi wasiirka wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdi xayar maaraye hadalka wasiirka ayaa yimid xilli madaxtooyada soomaaliya hoobiyaal maanta ay ku weerareen al-shabaab kuwaas oo kula dhacay xarunta villa hargeysa gaar ahaan xafiiska gudoomiye ku-xigeenka kooda xafiiska guddiga doorashooyinka iyo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee dowladda federaalka ee soomaaliya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan ducaale biile ayaa maanta gaaray magaalada kuwait city halkaas uga qaybgeli doono shirka dhaqaalaha carabta kaas oo ka dhici doona magaaladaasi wasiirka ayaa ku ammaanay madaxda safaaradaha soomaaliyeed ee dalka kuwait soo dhoweynta diiran ee halkaasi ay ugu sameeyeen waxaan maanta gaaray magaalada kuwait city oo dhawaan uga qaybgeli doono shirka dhaqaalaha carabta waxaana u mahad celinayaa mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalka kuwait oo si heesare ah ii soo dhoweeyey ayuu yidhi wasiirka wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka cabdiraxmaan ducaale beyle dowladda federaalka soomaaliya ayaa dada ugu jirtay sida looga cafi lahaa deymaha lagu leeyahay soomaaliya iyadoona dhowaan warbixin ay soo saartay hay-adaha lacagta adduunka i u m i u f lagu bogaadiyey kobca dhaqaalaha ay samaysay dowladda federaalka ee soomaaliya warka habeen raadiyaha cadaalad goor waxaad dhegeysan doontaan habaarka caalamka imakase
xiliyada wararka aad ka dhegaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waxaa qabtirka wararka gayigeenna cadaada redio
markaan akhbaarka caalamka dowladaha bakistan iyo hindiya ayaa madafiic iswadaarsanaya kadib markii lasii daayay duuliya u dhashay waddanka hindiya bilatariga labadaasi dal waxay mar walba bilaabaan inay duqeymo isku wadaarsanayaan farsimaha iyo iyo tuulooyinka ay ka kala maamulaan iyo gobollada lagu mursan yahay ee waddankaasi ku yaala saraakiisha labada wadan ayaa sheegay in ugu yaraan shan qof oo rayid ah iyo laba askari ay ku geeriyoodeen halka dhowr kalena ay ku dhaawacmeen duqeymaha maanta ka socda gobolka kashmiir dagaalkan ayaa la sheegaya inuu dib u bilowda waa berigii hore ee saakayto iyadana hooyo iyo labadeeda carruur ay ku geeriyoodeen qaybta hindiya ay maamusho ee kashmiir saddex qof ayaa ayana la sheegay in la sheegay inay ku geeriyoodeen kadib markii madaafiic ay soo tuureen milatariga bakistan oo hubsaday iyagana halkaasi ku yaala gobolka mojin oo u dhow xadka labada qayb ee kashmiir dhinaca kale nin wiil yar ayaa iyaguna halshayn ku geeriya duqeyntaasi ay milatariga hindiya ay la beegsadeen deegaanka nakayaal oo dhinaca ah oo dhaca dhinaca bakistan hadal qaraal oo ka soo baxay milatariga bakistan ayaa lagu sheegay in laba askari oo ciidankooda u geeriyooden deegaanka le kashiyaal kadib markii laba ciidan halkaasi ay rasaas xooggan isku wadaarsateen guud ahaan gabhamaa dhegeystayaal intaasaan kusoo gabagabeenaya warkii habeenimo oo si toosa idankama raadiyo xalaada warkana waxaa soo saartay ayaan maxamed axmed ayaan dhowl cumar axmed raac cumar saxiifa ayaa farsameynayay intaan warkana warka xiga dib u kulmi doona asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu barnaamijka waxbarashada walaysla raadiyaha cadaado oo habeenka socdoon kala degeystaan marka laga reebo habeenada jimcaha